إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal hubiyaal ku bilowday ayaa xalay waxay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga xabashada itoobiya ee degmada waajid ee wilaayada baay iyo bakool ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay mar kale waxay duqeeyeen saldhigga ciidamada jabuuti ee degmada jalalaqsi kamiin ka dhacay inta u dhexaysa kambooni iyo buurgaabo ee dhulka kenya xoogga ku haysato ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay xalqada lixaad dardaaran ku socda dhallinyarada allah ku galadeystay inay soo haleelaan jihaadka degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo dheliyey khasaare sababay dhimasho iyo dhaawac munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa lagu soo gebagabeeyey tartanka guud ee madaariista wilaayaadka islaamiga ah askar yuhuud ah ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanada ay xoogga kaga haystaan reer falastiin dad badan ayaa ku dhintay dooni kula qalibantay webiga mara waddanka bangaladesh koox ka dagaalanta waddanka manyamaar ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad helikobtar ah oo ay leedahay xukuumadda waddankaas intaasi waa qodobadii ugu waaweynaa ee warka haatanna waxaa idinku soo maqan iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa laba iyo labaatanka bisha sagaalaad kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan afarta bisha shanaad labada kun kow iyo labaatanka warkii oo dhan dagaal hoobiyaal ku bilowday ayaa xalay waxay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga xabashada itoobiya ee degmada waajid ee wilaayada baay iyo bakool warkaas iyo warar kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo mar kale xalay duqeeyey saldhigga ciidamada jabuuti ee degmada jalalaqsi waxaa isku soo dubariday wararkaasi oo soo jeedinaya maxamed daahir cali sow saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa qaaday howlgallo kala duwan oo sabay khasaarooyin soo gaaray shisheeyaha ilajiriyaashooda wararka inaga soo gaaraya muqdisho ayaa sheegaya in howlgal qorshaysan uu ka dhacay degmada dharkeenley ee gobolka banaadir howlgalka ayaa lagu dilay mid ka mid ah ciidamada sirdoonka dowladda federaalka dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey cabdifitaax oo ahaa askariga la dilay inuu aad dadka ugu dhibi jiray gudaha degmada dharkeenley horeyna muddo laba jeer ah ayay ciidamada mujaahidiintu ku dhaawaceen howlgal ay ka fuliyeen isla gudaha muqdisho dhanka kale wararka naga soo gaaraya gobolka bakool ayaa sheegaya in ciidamada shabaabulmujaahidiin xalay madaafiic iyo dagaal toos ah ay ku qaadeen saldhigga ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta weerar qorshaysan ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada soomaalida iyo kuwa xabashida itoobiya ay kaga sugan yihiin degmada xudur ee gobolka bakool lamana soo sheegin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ciidamo kale oo ka tirsan shabaabulmujaahidiin ayaa xalay duqeeyey saldhigga ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalaqsi oo ka tirsan gobolka hiiraan dhulka nafriina wararka inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in kamiin uu ka dhacay inta u dhexaysa kambooni iyo buurgaabo ee dhulka kenya xoogga ku haysato waxaana kamiinkaasi khasaare lagu gaarsiiyey askarta kenya inta la xaqiijiyey gaari cabdibile ah ayaa ku basbeelay kamiinka waxaana halkaas ku dhintay afar askari oo ka tirsan ciidamada kenya docda kale magaalada marko shalay waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday guri ay ku jireen ciidamada dowladda waxaana qaraxaasi uu sababay khasaaro soo gaaray askarta duleedka oo dheeglana qarax shalay ka dhacay waxaa lala eegtay ciidamada dowladda oo lugeynayay iyagoo halkaa ka dhaxlay khasaaro si kastaba xaalku haatay ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jibaaray halganka ka dhanka ah shisheeyaha iyo soomaalida u shaqaysa kuwaas oo si xowli ah kaga dhacaya meelaha ay shisheeyuhu ku sugan yihiin xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo gabagaba ku dhow mujaahidiintana looga bartay inay sii laba jibaaraan halgankooda ka dhanka ah soo duulayaasha mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay xalqada lixaad dardaaran ku socda dhallinyarada allah ku galadeystay inay soo haleelaan jihaadka zikriya cumar ayaa ka warramaya يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً waa taxanaha qaybta lixaad dardaranno uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan kuwaas oo ku socdo dhallinyarta allah uu soo waafajiyey inay soo haleelaan jihaadka ka socdo bariga afrika ee lagula jiro shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa soomaalida ah islamarkaana ay baahinayso mu'asasada al-kataa'ib sheekha ayaa dardaarankan lixaad kaga hadlay taacada umarada iyadoona uu talooyin muhiim ah u soo jeediyey mujaahidka
ee aan u jeedinaya walaalka mujaahidka wuxuu yahay akhil mujaahid ku dadaal oo hogaansanka amarka umaradaada marka ay wanaag ku faraan kana dhigo hogaansankooda midaad allah ugu dhowaanaysid hana u arag hogaansanka awaamirtooda culays dusha kaa saaran iyo caqabad kuga horgudban waxaadna ogaataa inay kula mid yihiin aysana waxba ku dheerayn marka laga reebo ibtilaaga haysta iyo ammaanada ay xambaarsan yihiin dhammaantood waxay jeclaan lahaayeen in laga dhaafo mas-uuliyadda iyo culayskeeda lagana ilaasho sharteeda naxsabuhum wallahu xasiibuhum kamaa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam satakunu nadaamatan yowma alqiyaama fa nicma almurdica wa bi'sat alfaatima rawaahu lbukhaariy wa muslim siduu nebigu yiri sala allahu calayh wasalam imaaradu waxay maalinta qiyaamo ahaan doontaa mid laga qoomameeyo lagana shallaayo waxaa nicmo lahaatay midda wax noojisa oo adduunyo ah waxaana baas lahaatay midda waxgoysa oo aakhiro ah waxaad ogaataa jihaadku inuu ku taagan yahay midnimada iyo jamaacada jamaacadana ay ku taagan tahay imaarada imaaradana waxaa gundhig u ah ismaqal iyo is-ateecid hana ka dhaga adeygin daacada amiirkaaga haba ahaad midkaa da-yar ama kaa cilmi yar ama kaa itaal yar tajrubo ahaanna kaa hooseeya muuqaal ahaanna kaa basaasan hadduu xaqa ku toosnaadana garab ku sii hadduu hareer marana u nasteexeeyo waani kana digtownow inaad qaadid waddada kuwii yidhi annaa yakuunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal ha ahaadu hamigaaga raaligelinta allaah iyuusan noqon raacidda rabitaanka hawadaada sidoo kale sheekh mahad ayaa soo gudbiyey aayadaha iyo axaadiista ka sugnaatay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ka hadlaya daacada umarada iyo sida ay shareecada islaamka ahamiyadda u siisay allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha wa atiicuu alrasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi walrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir ذلك خير وأحسن تأويلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني متفق عليه أبو هريرة وحالق ورني رضي الله عنه إنه يري النبي صلى الله عليه وسلم حويري قفك يطيع وحو أطيع الله qofka i caasiyana wuxuu caasiyey allah subxaanahu wa tacaala qofka amiirkiisa ateecaa aniga ayuu i ateecay qofka amiirkiisa caasiyana aniga ayuu i caasiyey oo sala allahu wasalam calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin mu'asasada al-kataa'ib ayaa weli wado baahinta dardaaranadan ku socdo dhallinyarta allah oo u suurageliyey inay soo haleelaan jihaadka iyadoona dardaaranada lagu soo gudbiyey mawaadiic kala duwan degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo dheliyey khasaare sababay dhimasho iyo dhaawac dagaal beeleedyadan oo u dhexeeyey dad wada dega degmada jowhar ayaa ka bilowday muran salka ku haya dhulbeereedyo dadkan ayaa ku dagaalamay inta u dhexaysa deegaanada deymasame iyo mandheere waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac uu sababay dagaal beeleedyadan iyadoona ay barakaceen dadkii deganaa deegaanada lagu dagaalamay dad goobjoogayaal ah ayaa ka warramay sida uu dagaalka u dhacay iyo waxa uu ka bilowday khasaare hadda oo weyn ma jira baan dheer aan ku faaka dhaca waxaan bayna gacaga wax laga sheego weyn mana cadii boolisoor fadhiga kala odyaala rakhayla kilaskaasoo oo dulbeereed tahay waxaa dadka weliba hadda hadda saxaabada dhucaysa hadda iyagu waxa marka hawaaya waa la baxay wixii naagi ilmay badnaakan cilata ragga waa jooga adiyoonay wax intay hadday joogtaa saakina dadkan isku imid waa la soo kacay hadda albaabkan oo ducan jooga dhanasada arrintan waxaa soo celceli dhul beereedkaas waayo oo sookiisa toosnaa oo wax xaqiiqa eh oo dadkii la keenaba runta sheegooyinka dagaalka inada waxaan dhali beerta beerta liskahaysta sooyinkalikaasta geeda ku yaal herdeema same beertee garaac ku yimid ay garaac ku hayaan cayaartaan oo dhan halka ay dagaaladan ka dhaceen waxaa ka taliya maamulka hirshabeelle kaas oo isku daawanaya dadka dirirta dhex marayso deegaanada qaar oo ay maamulaan shisheeyaha iyo kuwa dhifayska kula jira ayaa waxaa kusoo noqnoqda dhacdooyinka noocan ah munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa lagu soo gebagabeeyey tartanka guud ee madaarista wilaayaadka islaamiga ah maxamed cali aadan ayaa warbixintaasi sii ambaqaadaya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayay tartanka guud ee madaarista wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay ka dhacday deegaanka kunye barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo waxgarad iyo marti sharaf kale ayaa kasoo qayb galay munaasabadda kuwaasoo xafladda ka jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn sheekh jaamac cabdisalaam oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalanaysa in laga tago kitaabka qur-aanka kariimka ah laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun war waxaan idiin soo dejina haddaad wax garanaysaan kitaab sharaftiinna iyo cisgiinnu ay ku sugan tahay iyo dadnimadiin afalaa tacqiluneedna wax garanayn cumar ibnu khadaabna waa ki dhahaya kunnaa qowman adilaa fa acazana allahu bihada diin dad dhullaysan oo dadka ummadaha kuwa ugu xaqiran oo ugu hooseeyaan ahay diintan baa ilaahay nagu cizeeyo nagu karaamay famahmaa nabtaqi alcizata min gayrih adallana adallana allah mar kasta oo aan ciziga iyo wanaagga meel kale ka raadina ilaahay waana dullaynayaa soomaalidu waxay tidhahdaa lax waliba meeshay isdhigta baa lagu qalaa kitaabkaas meesha aan kaga talagalna meeshaan dhigna baynu naalna maalintaan kor qaadana ilaahay waynu kor qaadayaa maalintaan dhulka dhignana dhulkaan ku dhacayna allah la yarfacu bihada diin aqwaaman wayabdacu bihi aakhariin kuwa kor u qaado ilaahay kor u qaado ku cizooba allah naga dhigo suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka beesha tunne oo munaasabadda ka hadlay ayaa dadka ugu baaqay inay ku shukriyaan nicmada uu allah siiyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahay subxaanahu watacaala ummadda muslimiinta wanaag iyo kheyr ayuu siiyey gaar ahaan mujaahidiinta nasri iyo kheyr ayuu siiyey kheyrkaasi waxaana laga rabaa inaan ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu shukrino waayo haddeertan xafladahan qur-aanka kariimka ama kuwa lagu weynaynayo tan kow ma aha xaflado fara badan ayay mujaahidiintu soo qabteen ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay xajar ha siiyo waayo dhimcadani waxaana laga rabaa inaan ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu shukrino suldaan maxamed mayow abuukar oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey tartanka loo qabtay ardayda madaariista wilaayaadka islaamiga ah mar anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan maanta aan joogno oo bisha ramadaan ah ilaahay subxaanahu watacaala wax badan ugu mahad celinaynaa uma waxaan ugu mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo qabatay munaasabadan ama munaasabado badan oo ka ba micnaha maxay ahayd sidan iyo kasii micnaha maxay duwan oo micnaha loo tartamayo qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala ardada badan oo nala fadhiso oo micnaha maanta gobolka shabeellada hoose oo micnaha maanta ardayda dugsiyada iyo dhammaan meesha ka soo qayb gashay waxaan leenahay ardaydan dadaal iyo markay heerkaa sameeyeen hadda ayay gaareen heerkaa inay u soo baxaan kii walba inuu ka soo baxo gobol uu u tartamo gobolkiisii waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo munaasabadda soo xiray ayaa dardaaran guud u jeediyey ummadda muslimka ah qur-aankii dadka maanta way ka haajireen xaqiiqatan way ka tegeen qof akhrinaya maanta iska yar qof maanta waxa weeyaan u saacyeynaya maanta iska yar ikhwaani ilahay ina barakeeya qur-aanka ha loo laabto noolal haddaa rabto ilaahi tacaala kitaabkiisa ayay ku jirtaa ceesho wanaagsan iyo noolal fiican haddaa rabto kitaabka ilahi tacala ku jirtaa haddaad cibaado rabto oo ilahi tacala caawadiisa kitaabka ilahi tacala ka raadi haddii aad sharaf rabto kitaabka ilahi tacala ka raadi maxaa yeele nabi sal ly slam wuxuu leeyihi in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariin ilaahi subxana wa tacaala dadkaana kitaabkan dadka qaar kor ugu qaadaa qaarna hoos ugu dhigaa ikhwaani allah ina barakeeyo sharaf haddaa rabto kitaabka ilahi tacala ka raadi ha lagaaga helo dadka qur-aanka ilahi tacala xambaarsan agtooda ha laga helo dadka akhrinaayo ee baraayo har iyo habeen u taaga agtaas agtiisa ha lagaa helo waxaa la rabaa ummaddana sideeda waxa soo celin karo wanaaggeeda iyo sharafkeeda waa qur-aanka abaalmarino qaali ah oo la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka waxaad caawa insha allah ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada halka warkan uu idinkaga imaanayo waa warbaahinta alfurqaan iminkana warka dibadda askar yuhuud ah ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanada ay xoogga kaga haystaan reer falastiin sida warkaani uu ku faahfaahinayo maxamed muudey
warbaahinta yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in saddex ka mid ah ciidamadooda lagu dhaawacay weerar lala beegsaday askar ka tirsan yuhuudda oo ku sugnaa koonfurta naabolis oo ka mid ah dhulka ku jira gacanta gumaysiga yuhuudda waxay sheegtay in dhalinyaro hubaysan islamarkaana gaari watay ay yimaadeen boosteejo gawaarida laga raaco oo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda iyaga oona rasahaas ku furay askartii ku sugnayd halkaas waxayna sii raacisay in ay isaga baxsadeen goobta saddexda askari ee yuhuudda ah ee lagu dhaawacay weerarka ayaa la dhigay isbitaal iyada oona mid ka mid ah laga dayrinayo xaaladiisa caafimaad maadaama ay xabaddu ka haleeshay madaxa darad ayay ahayd markii ciidamada yuhuudda ay rasaas ku fureen haweeney falastiiniyeed ah iyada oona goor dambe ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray rasaasta ay ku fureen yuhuudda isla darad afar ruux oo dhalinyaro ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadyo xoogan oo u dhexeeyay dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyo ciidamada yuhuudda kuwaas oo ka dhacay magaalada nabolis ilawareedyo deegaanka ah ayaa sheegaya in ciidamada yuhuudda ay isku dayeen in ay xoog ku galaan guryo ay leeyihiin dadka rayidka ah iyaga oona rasaas ooda kaga qaaday waxayna dadka deegaanka adeegsanayeen dhalooyin laga buuxiyey walxaha qarxa dhalinyarada reer falastiin ayaa ka hortagay duulaanka yuhuudda iyaga oo ku bartilmaamsaday gawaarida militariga ee gumaysiga dhalooyin laga buuxiyey maadooyin qarxa iyo dhagxaan ay dhowr jiho ka soo tuurayeen ciidamada yuhuudda ayaa xiray wadooyinka soo gala magaalada iyaga oona ka hor istaagay gawaarida gurmadka degdega ah in ay galaan magaalada si dhaawacyada loogu qaado isbitaalada dad badan ayaa ku dhintay dooni kula qalibantay webiga mara waddanka bangaladesh warkaas iyo qodob kale oo ku aadan koox ka dagaalanta waddanka manyamaar oo sheegtay inay soo riday diyaarad helikobtar ah oo ay leedahay xukuumadda waddankaas waxaa soo jeedinaya mahad cubeyd dooni yar oo ay saarnaayeen dad badan ayaa ku qalibantay webiga baadme ee mara waddanka bangaladesh waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh inta la xaqiijiyey lix iyo labaatan ruux ayaa ku dhimatay doonidan kula qalibantay webiga baadme ee waddanka bangaladesh sida ay xaqiijinayaan saraakiil ka tirsan xukuumadda waddankaas marka laga soo tago lix iyo labaatanka ruux ee ku dhimatay doonidan la qalibantay waxaa si dirqi ah kaga badbaaday dhacdadan shan ruux oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonida dooni ay la socdeen kow iyo soddon ruux ayaa ku qalibantay webiga guntiisa kadib markii ay doontu hartisay dhiiqo is aruursatay sidaas waxaa yidhi taliyo boolis waddanka bangaladesh oo dhaca qaaradda aasiya ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee ay ku dhuftaan fatahaadaha ay sameeyaan webiyada mara waddankaas dhanka kale wararka ka imaanaya waddanka miyanmar ayaa ku waramaya in mid ka mid ah kooxaha ka dagaalama waddankaas ay soo riday diyaarad helikobtar ah hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda ayaa sheegay in shalay oo isniin ahayd ay dhulka soo dhigeen diyaarad helikobtar ah oo ay leeyihiin ciidamada miyanmar kadib markii ay weerar ku qaadeen waxa uu sheegay in diyaaradda oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda miyanmar ay kusoo rideen meel u dhow maamok oo ka tirsan gobolka kaatshin ee gudaha waddankaas isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in ciidamadooda ay dagaallo xoogan ka wadeen mandiqadan taas oo keentay in ciidamada xukuumadda ay adeegsadaan diyaarad helikobtar ah wuxuuna tilmaamay in ugu dambayntii ay dhulka soo dhigeen qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in afar qof ay ku dhinteen isbitaalka kadib madaafiic ku dhacday dara oo ka tirsan tuulada maamook ee gobolka kaatshin warbixinno ay soo saartay waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayay ku sheegtay in tobannaan kun oo rayid ah ay ku barakaceen dagaalka u dhexeeya ciidanka xukuumadda iyo kooxaha ka soo horjeeda ee ka socda waqooyiga iyo bariga miyanmar dagaalka ayaa sii xoogeystay kadib markii hogaamiyaasha milatariga ay la wareegeen talada waddanka miyanmar kowdii bishii febraayo ayna rideen xukuumaddii ay hogaaminaysay haweenayda talada laga tuuray warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaanna saakay waa naga intaa